رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب من فضائل أهل بدر رضي الله عنهم وقصة حاضب بن أبي برتعة wuxuu u baabaysan yahay ahlu badrin fadaaishoodii bal wax kaba mid ah iyo xaadib ibn abi bartaca oo reer beder kaba mida qisadiisii xadaثna abubakr بn abi shaybata وcmr الnaqid وزahayr bn xrb وإsxaaq bn ibrahim وbn abi cmara wlafd lcmri قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن الحسن بن محمد قال أخبرني عبيد الله بن أبي رافع وهو كاتب علي قال سمعت عليا رضي الله عنه وهو يقول سند كل وادد نود هريئون عمر كان سفيان بن عيينة كورنيان وعمر بن دينار xasan ibnu moxamedna waa xasan ibnu moxamed ibn cali bn abi daalib weeye oo moxamedkii ibnulxanafiye loo yaqaanay ayaa dhalay waa nin caalim oo faqiiha oo taabiciintii dhexe kaba mid ah kutubta taraajimtana waxaa ku soo aroortay waxay yidhaahaan huwa awalu man takalama fi lirja irjaha cid hadal qaada ama kaba hadasha oo dhinacaa bilowda oo ninkii ugu horeeyay yidhaahaanba laakiin kollay irjahaasi kan madmuumka ah ma aha ama xataa markii dambe irjihii irja alfuqahaa ay uma bixiyeeneen habeeno kalena aan soo yar taabanay ma ahae irjihiisu isagu mid ceeb iyo waxay ugaba imanayaan muu ahaynoo labadii daa'ifa ee muslimiinta kaba mid ahaa waa ee mid awowgii de jaanib ahaa iyo dadkii mu'miniinta ee amiir almu'miniin laba socday iyo jaanibkii kale mucaawiya ee iyagu dee dagaaladu ay dhex mareen ayuu lahaa arrinkooda iyo xukumkooda waxaan u dibdhigaynaa ilaahay oo labada daa'ife midna tanaa khada ahayd iyo tanaa sawaab ahayd midna ma odhanayo ama taasba irjihiisan loo adi waa ay sheegaan uu yahay maaha irjo han kale madmuumka oo dembi isaga iyo ceeb ay uguba sugan tahay wuxuu leeyahay xukum aan idhaahno qoladana sawaaba iyo kuwana khada ah taas baan ilaah baan u dibdhigaynaa taas baa irjihiisan ay ku sheegaan uha ama cubaydالlah بn abi raafic waa isla dabaqa un aburaaficna waa mowlى rasuuli الlaahi salى الlahu عalayhi wasalam cubaydullahina waa nin taabici oo hiqaahoo dee hore baan usoo aragnay oo cali bn abi daalibna wuxuu qori jiray haddaba cubaydullahi bn abi raafic baa wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay caliya cali baan maqlay radia allahu canh walxaal huwa yaquulu isagoo ku qowlayoo leh bacahanaa waxaana diray rasuulu ullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulki ilaahay ana aniga iyo wazubayra zubayr iyo walmiqdaada miqdaad ibnu camrin saddexdayadaas buu rasuulki ilaahayna diray waa zubayr ibn alcawaam iyo saxaabiga kale ee jaliilka ahaa ee miqdaad ibnu camrin maalintii bederna wax faraswa fuushan oo faras wata isaga muslimiinta kuma jiray eh oo fariska keliya isaga keligii buu ahaa wax faras wataa haddaba in faqaala waa miqdaad ulunaasan oo la de hore wataan riwaayaadkiisii usoo marnay aswadna tabani bay ahayda waa ina camrina rasuulki ilaah baa deeta ayuuna diray saddexdooduba farday fuushayiin wuxuu ku yidhi iituu waxaad tagtaan rawdata khaakhin meesha rawdatu khaakh la yidhaha taga waa meel makiya madiine udhexaysa laakiin xagga madiine u dhow fa ina biha waa rawdatu khaakh waxa ku sugan daciinatan haweeney macahaa kitaabun waraaq uu maceeda yahay haweeney nimankaa mushrikiintaa kaba mida oo waraaq ku socota gaaladii quraysheed sida sida ayaa ku sugan ee taas fakhuduuhu waa kitaabka iyada waxba yeelina weeye laakiin fakhuduuhu waraaqdaa ay wado waa kitaabka waa waraaqa dira iyo risaalo ahaa qaada minha iyada ka soo qaada taas buu ihi kollay daciinadu asalka hore dee laftigan addacn guuritaanka iyo taas baaba dacni laba yidhaahaa daciinaduna waxay yidhaahaan asalkiisa hore waaba alhawdaj oo de waa awrtoo kale dee marka la rareeyo gibishii iyo waxyaalahaasee loo sameeyo habka ee ruuxu geli kare laguma dhex seexan karo hawdajkii ama gibishii taas bay daciinadu ahayd ee markii dambe qaariban dumarku halkaa la saari jiray ayaa dee dumarkiina lagu magacaabaye asalkiisa hore waa hawdajka sawaءn kanat fiihi imra'aة am la waa haweeney imaka fakhuduuhu mina kitaabka ka soo qaada waa dee rasuulka ilaahay waxyi baa ugu yimi waa calaamtii nubuwada waa shay mucjizaah haweeney ba halkaa joogto meeshii u magacaabay waraaqna way wadaa ee waraaqda ka soo qaada faاnطalaqna waanu tagnay baa cali yidhi tacaada bina khaylunaa xaalay nala ordayso khaylunaa fardaha yagi waa saddex faris farday wataan way eryayeen marka iyadoo tacaada macnaa tajri weeye binaa khayluna faidaa naxnu bilmar'ati wuxun baa markan halkii gaadhay waaba haweeney meesha degan oo joogto dee safar bay ahayd oo meesha yar degtay oo madiinay ka timi makana way kusii jeedaa san imaamku raximah اllahu tacaala uu soo naqlinayana oo isagu soo naqliyeyna haweeneydan waxaaba la odhanaya sara la odhanayay waa sa uu imaka halkan imaam nawowi raximah اllahu tacaala uu soo naqliyo cimraan ibn abi sayf اlqorashi ayay mowlo u ahayd ama mowla mawaalidiisa kaba mid ahayd faidaa naxnu bilmar'a faqulnaa waxaan idhi akhrij ilkitaaba horta dee kitaabkii keen bay idhahan waraaqdad wado waxay way dafirto waxba ma waday tidhi soo saaro faqaalat waxay tihi maa macii kitaabun anuu wax waraaqoon wadaa ma jirto kitaab ma siiye risaalo faqulnaa waxaanu nidhi latukhrijinna way dhaaranayaan wallaahi baan ku dhaaranay latukhrijinna kalay dee de awaamiyo dhacay bay tani u timi asalku dee tukhrijiina oo haddana nuuntii nuun tawkiid laba xidhiidho bay ahaydba horena xadiidkii badulwaxyiga iyo waa tii aynu kuba soo marray taase latukhrijinna waad soo saari alkitaaba waraaq baad wadaaye waraaqdaad soo saari doontaa aw laturqiyinna amase waxaad ridi doontaa asiyaaba dharka dharkaan kaa furaynaaba weye salafti bukhaari lanujaridanak oo dee si aanu kuu baadhno waabaan ku qaawin doonaa dharkaaga dee kollayna meel adagun bay gelisay markay aragtay arrintu inay jiddi tahay ayaa maxay samaysay faakhrajathu waraaqdii ama kitaabkii bay soo saartay min ciqaasiha waa timaheedii tidcanaa waa timahan dee markaa la tidco oy dhexdeeda gelisay ayay ka soo saartay waraaqdee aada u siri u sir ahayd markaasi halkii bay ka soo saartay markay aragtay dee arrintu say tahay oo dee ay iyagoo dhaaranaya yidhaaheen haddaad soo saari weydo dharkaan kaa dhigaynaaba dee markaasaan helayna aan ku baadhaynaa faatayna bihi iyadii way iska sii de way iska socotay waraaqdii bay soo qaateenoo faatayna bihi waxaan ula nimi bihi bilkitaabi weye kitaab macna almaktuub rasuul اllahi salى اllahu عalayh wasalam rasuulkii ilaahay baanu ula nimi waraaqdii u keennay faidaa waaba fiihi waraaqda dhexdeeda inuu ku sugan yahy waa la furay waraaqdii waa la aqriyey waxaaba ku sugnayd min xaadib bni abi baltacata ilىa naasi min almushrikiina min ahli maka waraaqda waxaa qoray saxaabigaas xaadib ibnu abi baltaca oo waxay ka socotaa xaadib ibnu abi baltaca waxaanay ku wajahan tahay ilىa naasin dad min almushrikiina gaalada kaba mid oo min ahli makata reer makaan rag ba adigu madaxdoodii ahayd maxaana arrintu ahayd yukhbiruhum wuxuu u sheegayey uu ugu warramayey bibacdi amri rasuulillaahi salى اllahu عalayه wasalam rasuulka ilaahay arrinkiisa iyo axwaashiisa wax kaba mida ee may gaadhinoo waa tan waxyigu yimi lasoo qaadaye laakiin warbaa kuba sugnaa iyaga rasuulkii ilaahay diyaar garowgiisii dagaal iyo taa ugaba warramayo taas bay kolley arrinku wuxuu ahaana waa fatxu maka markii loo diyaar garoobayey cahdigii bay buriyeen dee ciddii iyagu ay soo dirteen ee abu sufyaanna kumuu guulaysan cahdigiina iyagaa buriyey in la tajdiidiyo rasuulkii ilaahayna waa diyaar garoobay ee laakiin xataa dadka waa kaba qarinayey oo umuu sheegin xataa dadkiwii ugu dhowaa dee in la diyaar garoobayo uun mooyaane waxaana in kutubta siirada saada ibnu hishaam iyo kuba sugan inuu rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calay yihi allahuma akfi akhbaarana can qurayshin ilaahu wararka iyaga quraysh ka qariyo macna si aanay usii diyaar garoobin si aan dee beytkaa xaramkaa iyo dhulkaa xurmada leh dagaal iyo dhiigba uguba daadan dee intay diyaar garoobaan oo kale iyagoo aan iska warna markaa la dul tago dee arrintooda ay markaa noqoto si ay yeeleen inay isdhiibaan taas buu doonaya ilaahu wararka iyaga kaba qari qoraysh hoose ibnu hishaam iyo kuba sugan isagii markaa isticdaadkii rasuulkii ilaahay iyo waxyaalahaasuu u sheegayay iyaga dee sababtiina waaba tan oo waan arki doonaa faqaala rasuulu الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baa ku yihi ya xaaibu xaaibow ma hada xaadib baa loo yeedho xaadibow waa nin isagu صaxaabi oo dadkii dee muhaajiriintii kaba mid ahaa beder iyo xudaybiye waktigaa way kaba horeeyeeno dadkii dhulkaa qiimaha badan iyo muwaadintaa joogay kaba qeyb qaatay ahaa xaadibow waa maxay waxani ma hada qaala markaa xaadib baa wuxuu hi laa tacjal calaya ya rasuul الlahi bal rasuulka ilah ha igu degdegin oo dee ujeedadu waxaa ku dhaqaaqin oo ha igu degdegin siaan u sheegto cudurdaarkayga inii anugu kuntu waxaan ahay imra'an shaksi mulsaqan ku dhegsan fii qurayshin oo ujeeddadu xaliif baan laha kamaan dhalan ee nin la deganaayo waa zubayr ibnu cawaam iyo ama reer beni asadiya buu xilfi iyo isbahaysi laba lahaa iyaga la deganaa iyagu la joogay de waana kaa islaamiya sooba hijrooday dadkiina waxbaa kaga hadhay dhulkii de sa cid kastaba waxay ugaga hadheen qaraabadiisii markaa nin baan ahaa mulsaqa fii qurayshin qaala sufyaan sufyaan ibnu cuyeyna inoo fasirayo mulsaqo wuxuu ihi kaana xaliifan lahum iyaga nin xilfi ah oo ruuxan cid la degan ee dakhiil ama aan dee xilfi iyo waxaa kulaba degan ama si kaleba ulaba degan kaas baa mulsaq uu yahay si wax iyaga ku dhegsanoo dee iyaga laakiin asaasahaan asal ahaan uga mid ahayn walam yakun min anfusiha laakiin quraysh nafaheeda iyo nasab ahaan ugamuu mid ahayn wa kaana hadalkii waxaa wata xaadib wa kaana wuxuu aha min man kaana macak kolley malaa barhkoodna man kaana macak qordobi waxaabuu doontaa tan oo markay isbaad noqoto mintu ziyaado dee way yarta yidhaahn ama naxwiintu ma sugaan inay mintu ziyaado noqoto ee adigu miman kaana macaka dadkan adiga macagee min almuhaajiriina muhaajiriinta kaba mid ah lahum iyaga waxaa u sugnaaday qaraabaatun dee waa iyagii reerka ay ka dhasheen qaraabadoodiibaa meeshii joogtaa qaraabaadkaasoo yaxmuuna ilaalinayo oo biha ay bisababi alqaraabati ahlihim ehelkooda ilaalinaya oo dadku xoolana dhulkii waa lagaga yimi dee dadna waa lagaga yimiba oo dadkan soo hijrooda islaamay dee qaraabadood walaalahood baaba jirta waalidadood bay ka yimaadeen oon islaamin oo kale bal iyagaa dee dadkood iyo dumarkood iyo caruurtoodii bay barhkood dee kaba soo baxeen wixii dee markii dambe ay uga soo baxeen un mooyaane markaa dee dadkii marka eg ay dad kaba yimee cidna ay meeshii u joogto markaas ay cidun kaga hadhay guryahoodiina baaqi bay u yihiin xoolahoodiina waa loo ilaalinaya qaraabadoodii baa ilaalinaysay oo kale way dhacday qoysqoys aan cidi kuba hadhin oo dee dhulkoodii khaasatan reerkan aan kaba dhalan oo lala wareegayo sida qoyskan reer jaxash oo kale dee zaynab iyo abu axmed iyo cabdullaahi iyo cubaydullahi isaga markii hore dee xabasho waa ka xagga waxa weeyaan dee kuba haddana dee khaatima xuma ay kuba asiirtay xaggaasi reerku reer bani asadna way ahaayeen reer cabdimualib baaba dhalay markaa mala iyaga barhkoodna xilfi mid ahaan bay gurigoodii oo kale abu sufyaan iyaba iskaba qaato la wareegay oo dee iyaga cidna kagamay hadhin haddaba wuxuu leeyahay dadkan adiga kula joogay muhaajiriinta meeshii xigtaa u joogta xoolahoodii iyo dadkoodii u ilaalinaysaa fa axbabtu waxaan jeclaaday idfaatanii dalika kol hadduu aniga hadduu idhaafay dalika arrinkaasoo waa qaraabada min anasabi xagga nasab iyo ximaayada fiihim iyaga dhexdooda iyo fii qurayshin an atakida inaan yeesho fiihim quraysh dhexdooda ama quraysh yadan abaal weeye inaan wax aan dee u taray oo nicmo iyo abaal aan u galay aan iyagii bal maalan samaysto oo yaxmuuna ay ilaaliyaan markaa biha waa yadda iyo gacanta ama nicmada iyo abaalka aan kuba leeyahay qaraabati qaraabadayda ay igu ilaaliyaan arrinkaasa igu xambaaray walama yafcalhu maan samayn waxaan kufran gaalnimo aan gaaloobay wala irtidaadan can diini diintaydii oon kaba ridoobayna umaan samayn walaa ridan bilkufri bacda alislaam gaalnimo aan ku raali noqday islaamnimadkaygii dabadiina waxaan umaan samayn waa cudurdaar de kolley dacfi bashar meeshii yimi waa arrin aada iyo aada u weyn oo rasuulka ilaahay taas xaalkiisi loogaba waramo laakiin dee cudurdaar kaba dhabay ahayd dee meeshii yaanu habboonaaninba wuxuu sameeyey faqaala الnabiyu salى اllahu عalيه wasalam sadaqa ujeeddadu waxaan uu ku cudurdaartay in dadka meesha kaga harhsan baana kuba xambaaray oo ku kalifay run buu sheegay oo rasuulka ilaahay adigu cudurdaarkiibuu kaba aqbalay faqaala cumar cumar baa wuxuu yihi dacnii yaa rasuula اllahi adribuu cunuqa haada almunaafiqi de waa shidadiisii waa shadun fii diin illaahi cumar shidadii uu diinta ilaahay kuba adadkaayo idaa ii fasax rasuulkii ilaahayow adribuu waan garaaci cunuqa hada almunaafiqi ninkan munaafiqa ah aan madaxa kaba gooye idaayo i idamo ii fasax taas buu yidhi kale cumarna isma nifaaq wuxuu ugu idlaaqay waxaan isaga ka soo fulay baa dee camalkii munaafiqiinta shabahaya sababtoo kufaartii qureysheed waa kan deomay weli may gaadhin xidhiidhkii muu dhicayna inuu iyaga xidhiidhiyo taasoo kale arrintii rasuulka ilaahay doonayay uu kuba hamiyey oo waxa weeyaan inuu iyagii kuba duulo ah ee uu rasuulka ilaahay doonayuu doonayey waa ku hamiyey oo dee wixii may suurto gelin oo waxyigii baa ka soo gaadhaye inuu iyagii ogeysiiyo taasoo kale iyadoo arrintuna ay jirtay rasuulka ilaahay xataa dadka naftiisa madiine la joogo arrinka in lagaba qarinayey oo uu taasna bal aharka ama xadiidka aan leenahay ibnu hishaam iyo way soo naqliyaan qoreenkan dee siirado kolle aqoon iyo macrifona jawaanibta uba laha oo ilaahay oo baryey inuu akhbaartooda qoraysh kaba qariyo wixii baa de adigu bal markaa tan oo kale ayuu waxaan dee uu sameeyo saas buu dee munaafiq uu yihi munaafiqane laakiin dee se cudurdaarkiisan uu rasuulka ilaahay kaba aqbalay meeshii dee inoo cad inoogu cad xaadimo munaafiq qalbigiisu dee nifaaq qalbigiisa galay iyo irtidaad diintiisi uu kaba ridoobay ma jirine anaa bal arrinkan waa ta'wiil waxa u keenay una bal dadkaas iyo bal waa ha ku badbaadeeniyo waxyaalahaasi isagoo dadkii u cabsaday waa jaanibkaa dacfigaas baa kuba yimi oo had iyo goor bashar dacfi waa kuba yimaada waxyaala dee qalad oo kaba dhacayna bashar lagama waayayo arrin kalena waxmalaa islahaa siday dee culimmadu yidhaahaan qoraysh hadday ka war hesho rasuulka ilaahay warkiisanba ina rasuulka ilaahay iyo muslimiinta taasi waxma yeelayso iyagana haddii la yidhaah waa laydinku soo socdaa dee cabsigelin bay ku noqonaysaa iyo takwiif bay kuba keenaysaayo waxyaalahay soo naqliyaan ee kitaabka madmuunkiisa waxaa kaba mid ahaa inuu dee jeesh aada iyo aad u adag oo wax awoodoo au leedihin oo aydaan iska hor joogsan karahaynba uu rasuulka ilaahay wataayo idinku soo socdo hadallo saasa inuu yidhi oo xataa hadduu keligii idin yimaadana bay iskama celin kartaanoo macnuu ahaan bal meeshii malaa xadar inay digtooniya inay iskaga baxaan dhulka oo de ay taas oo kale iyo bal adigu waa wax dhacay laakiin rasuulka ilaahay waa u cudurdaaray arrinkuna dhab buu kaba ahaa ee munaafiqnimo iyo irtidaad may ahayn markii cumar saa yidhi ayuu faqaala rasuulka ilah yihi waa halkan fadligii ah reer beder inahu qad shahida beder ninkani beder buu joogay xaadire beder ayuu xaadiray dagaalkaa beder buu ku jiray wamaa yudrika maxaa ku ogeysiiyey cumarow cumar buu la hadlayaay maxaa ku ogeysiiyey lacala allaha ilaahay wuxuu mudan yahay kole tarajugna xaggan maanta waa xaqiiqo oo dee waa marka la eega rasuulka ilaahay xaggii ilaahay waxaaba uu mudan yahay iطalaca inuu daalacday calىa ahli bedrin reer beder oo faqaala uu ku yidhi icmaluu maa shiئtum sameeya waxaad doontaan faqad gafartu lakum waan idin dembi dhaafay waan idin dembi dhaafay macnaa ujeeddadu mansilo sare camal weyn bay laba yimaadeen martabo weyn bay gaadheen ilaahayna subxaanaه watacaala tan buu reer beder kuba yidhi kolley lacala tarajiga halkana waa shay la hubo oo muxaqaq oo muakada xagga fadligooda hadday tahay ali cimraan iyo dee anfaaloo kuba soo degtiyo kuwaasna bal umuuro dee jaanibkaas iyo makfiradood iyo waxyaalaha ilaahay u ballan qaadiya waata kuba sugan taasaabaa jirta xagga marka la eego icmalu maa shi'tumna sheekhu wuxuu qabanaya halkan culimada uu kaba soo naqlinaya macnuhu waxa weeye hadday wax ka dhacaan ilaahay baa aakhiro u dembi dhaafaya ee maaha macnuun dee awaamirtii iyo nawaahidii baa kaba dhacayso haddii iyaga kuwo ka midoo intay beder xaadireen dee inay macsuumiin ma aha ilaahay waa kaasoo dee dembi dhaafkan waa siiyee laakiin macsuumiin ma aha qalad waa ka dhici karaaye hadday wax xadkeena ku dhacaan in la odhanayo waa reer bederoo xaddii laguma oogayo taasoo kale wixii dee isagu wax cuqaab qadaran lahaa adduunyo haddii ay kuba dhacaan iyo wabeder xaadiroo xudaybiye joogo makfiradan iyo arrintan iyo wacdigan qaba haddana tii waa lagu fulinayaa uno dee wixii shareecada awaamirteedii iyo nawaahideedii ruuxu kol hadduu caqligiisu dhan yaho dee kaa mukalafkaa yahay xukumka waa xukumkaa dad oo dhan ba ka dhaxeeya dee waanan kutubta kuba haynaa dad reer beder ahaayoo dee iyaguna aynay bashar waxyaalo way kaba dhacayaane luxadayba oo mistax way inoo dambaysaa haddii a la idhaaho qadiyadii ifkiga miska mistax dee dadkii la xaday buu kaba mid ahaa waana nin reer beder oo dee dadkaa beder xaadiray buu ahaaba qisadii dee ifkina way inoo dambaysaa dee idinku sooba arakay oo kale kolley nin ina madcuun ahaa qudaama oo kale oo cumar welibana u seedi ahaa waqtigii cumar isagoo baxrayn iyo ay joogaanba dee lagu soo dacweeyey in khamre uu cabay oo kale bal malaa waa ta'wiilanayeenoo iyagu waxaabay isdhaheen laysa cala aladiina aamanuu cabs junaaxun fiima dacimudi iyo waxyaalo dee waa ta'wiil markaa aan lagu waafaqin bal markii dambe de aduu ay ka soo laabmeenuun oo de xaddii waa laguma oogay oo kale isaguna reer beder buu ahaa bal markaa waxaa iskaba jirta waxaasi male laakiin arinka kalea muxuu yahay waxoodii horena waa la dhaafay mansilo iyo martabana way gaadheen ama ilaahay siiyey hadday wax kaba dhacaan wey hadday wax kaba dhacaan fi lmustaqbal ay ehel u noqonayaan in ilaahay kaba dhaafo tooba uu waafajiyo camal saalixay kaloo la yimaadaan oo uu kaba dhaafo mansilada ay leeyihiin oo dee kolley makfiradan baa wax u sugan ah oo qadci ahaan ee laakiin maha macnuu waa adigu umuurihii aakhira ayay noqonaysaa iyo dembi dhaafkaasa wixii kale dee dadkii bay laba mid yihiin xag kalena waxbay kaba dhici karaan markaa wixii kaba dhacayna haddii dee ciqaab muqadara leedahay waa loo qabanaya waana taan leenahay waxyaalo laba fuliyey waktigaas way jireen ama rasuulka ilaahi haba noqote ama dabadii haba noqote faanzala allahu caza wajal ilaahay baa soo dejiyey ya ayuha aladiina aamanuu laa tatakiduu caduwii wacaduwakum awliyaa suuradan ayaaba dee arrimaha khaasatan inteeda hore qadiyadan bay ku soo degtay walaysa fii xadiidi abi bakri wazuhayrin dikru laaya raggan sheeka muslim sheekhada muslim ah abubakr iyo zuhayr aayadda inay halkan kusoo degtay dikrigeedu kumuu sugnayn riwaayadooda wajacalaha isxaaqu isxaaq ibnu ibraahimna wuxuu kaba dhigay fii riwaayatihi min tilaawati sufyaan sufyaan inuu aqriyey dee qolooyinka kalena xadiidkii bay laba socotaa uu warinayay cadhi oo ah inay suuradda kuba soo degto dee waana taasunoo suuraddu arrintan bay kuba soo degtay bal xadiidkan duruqda weli way noo socotaa xadaثna abu bakr bn abi shaybata qaala xadaثna mxamed bn fudayli xa وxadaثna isxaaq بn ibrahima qaala akhbarana cabdالlahi bn idriisa xa وxadaثna rifaacaة bn sayim اlwaasidiyo xadaثna khaalid yعni bn cabdالlahi kulhm can xusayni can sacd bn cubaydata can abi cabdالرaحmaan الsulamiy can caliyi qaala koley dadka waa dad ay noo wada horeeyey marka abu cabdiraحmaan الsulmina waa ninkaa dee taabici weyn buu ahaay oo dee hore aynu dee qur'aanki iyo xaggiisana uguba soo maray dad muddo dheer iyo sanado badanna dadka tacliimta qur'aanka uba fadhiyey oo quraadiina kaba mida taabici weynanaba ah nin bay isshabahaan ama xaggan kunyada iyo magaca ninka cabdالlahi بn xabiib baa la idhaha abu cabdiraحmaan الsulmi la idhaayo in kitaab malaha tafsiirana waa leeyihi laakiin tafsiirkan tasawufkaiyo ishaaraadkaiyo waxyaalaha jaanibkaaba uba badan kutub kalena waa leeyahi waa nin suufiya laakiin ninkaasi dee ugu yaraan saddex qarni ninkan waa ka dambeeyey way de laakiin markaa kutubtaa kale iyo nin saasoo ama laba hadal qaado ama waxyaalaha lagaba soo naqlinaya waa ninkaa kale abu cabdiraxmaan isulami suufigan can caliyin qaala bacahanii rasuulu llaahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay baa idiray aniga iyo wa abaa marsadin ilghanawiya abaa masadka reer bani hani iyo wazubayra bna alcawaami ayuuna diray riwaayadii horena miqdaad baa la socdo waxay ku xambaarantun afar bay ahaayeen oo abu marsadna waa la socday abu marsadna waa saxaabi kunyadiisan kuba shuuroobay magaciisa ay yidhaaheen kanaas baa la yidhaahaa de waana magac keli ah oo malaa cid kaleo de magacaalihiba aanu jirin waana ayn bal markan kolley beder dadkii joogayna ka mid buu ahaa rafiiqii xamse weeye iyo dee xariifkiisii baanu ahaa isaga quraysh mu ahaynbe waxaana uu dhintay rasuulka ilaahay dabadiun malaa laba wax saasa kama dambeyn sanadiyo nin uu dhalay baa jirto ninkan lagu kunyoodo marsad la yidhaha marsad ibnu abi marsad ilqanawi isaguna waa bedriyiintii buu kaba mid ahaa maalintii beder waa joogay labadooda isdhalayba oo dadkii beder ee isagu xayaatadii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh ayaa la dilay ama uu dhintay waa dadkii rajiic lagu dilay waa yooma rajiic marsadka inanka weeye abu laakiin rasuulka ilaah in yar buu kaba dambeeye haddaba qolooyinkaas baanu wada soconay wuxuu noo dirayna meesha uu magacaabay rasuulka ilaahay iyo haweeneyda dee muhimadan wa kullunaa farisun dhammaantayana fursaan baan hayn fardaanu wadanay faqaala wuxu uhi inطaliquu xataa tawtuu rawdata haqin faina biha imra'ata min almushrikiina macaha kitaaba xaaibin weliba waa sii magacaabeen kitaab xaaib uu qoray iyo waraaqa ila lmushrikiina uu qoray bay wadaaye ka soo qaada fadakara bimacnaa xadiidi cubaydillaahi bni abi raaficin can caliyin xadiidkii mak bal xadiid kolley waa inoo dhammaaday xadiidkan labadiisa dariiq waa inoo dhammaaday bal kolley umuuraha qaarkood de waa tan alfaadan nifaaq iyo cudurdaarkiisi iyo waxyaalahaasi hadalkii cumar iyo umuurahaas waata aan ku yar joogsaneen sheegnayba horta xadiidka dee mucjizo weynoo rasuulka ilaahay mucjizaadkiisa iyo aclaamtii nubuwada way noogu sugantao waataa waxyibaa uguba yimi haweeneyda iyo inay waraaq sida iyo halkay weliba joogto oo kale iyo cidday u waday iyo ciddii soo qortay iyo wixiiba waa arrin waxyi kuba yimi rasuulka ilaahay soo sheegay oo lagaba soo qaaday weeye waxaana leeyihin halkaa waxaa lagaba qaadanaya dadka jawaasiista ah ama jaasuuska dee saas oo kale waxyaalaha caynkaasa kulaydi iyo kuma jiraan dee laysugu yeedhay dee man satara muslima satarahu llahu di arrintii ma aha waayo waxaan mafsado weyn baa ka ratimaya dhib weyn baa kaba dhalanayse astaartoodii oo kale in la hadkiyo waraaqahoodii laba aqriyo lasoo saara ama rag ha noqdeen ama dumar oo kale iyo taas khaasatan wuxuu hadduu mafsado yahay oo dee mafsadadaasoo la muujiyana maslaxo weyn ay kuba sugan tahay taa xadiidka weyn nooguba sugan tahay laakiin markan la leeyahy satri baa dee manduuba oo marka mafsado ka dhalanaysa aanay jirin wax ruuxan kuba kooban oo xumaan uu samaynayo qarsoonaydon u daahirsanoo la leeyaha hala asturo yaan loo rafcinin ciddii walaatul amriga ahayd bal haddii dee loo naseexaynayo iyo hadduu markaa gacanta ku hayo markaa wixii uu kula jiroo laga joojinayo mooye asturku waa waxaan dee mafsado weyn oo kaba ratimaysaa jirin taas wey ama umuuraha caynkan iyo mafsadada weyne kaba ratimayso iyada dee tan iyada lama asturayo lama qarinayo jaasuuska iyo wixii laba midkan arrin kalena waa inooguma sababto dembigani dembi kabiire ah weeye waa dee weliba dhib weyn baa dee meeshii kaba dhalanaysay waa dembi kabiire ah bal ruuxu hadduu dembi kabiire ah ku dhaco inaanu ku kufri ahayn haddii aan istixlaal iyo banaysi jirin waayo rasuulka ilaahay bal waa kan yidhi sadaq mucaamalo kaafirna kulamuu mucaamaloonoo macnaha jaasuusnimadani uun caqaab way yeelanaysaa bal ijtihaadkii dee ciddii madaxda ahayd ee arrintan tawaliyeysay baa laguba daynayaa culimada qaarkood arrinkooda dil gaadhsiiyaana way jiraane laakiin muhimkuun maaha dee ruuxii markii hore muslimkaa in la odhanayo kufrinimo loogu xukmayo oo bal matalan taas uba kuba kufriyayo bal matalan laakiin dee tacziir iyo wixii taadiib ama wax kale uu mudanayo waa taas culimada qaarkoodna haddii loo arko xadda alqatli gaadhsiinaysaana waa jiraan sida maalikiyada iyo bal aqwaashooda qaarkood bal matalan taas dee markay noqoto waxa weeye ruuxu hadduu waxaasoo kale ku dhacana tacsiirkiisi iyo tacqiibkiisi iyo ama ciqaabtiisi iyo imaamka lehe afraad iyo waxyaalahaasi iyagu ma fulinayaanba ma oofinayaan xaggan reer beder waxa ku tacalluqsanna ee ah dembiga soo socda in lagaba dhaafay bal macnuhu wuxuu yahayna waa taan soo sheegno ee koodii horena waa laga dhaafay ka kalena waxay muahal u yihiin weeye uun haddii uu kaba dhaco dee waa dadkaa kolley dhowrsoona hagaagsanaa laakiin hadduu kaba dhacayna waa bashare muahalin waxay u yihiin in lagaba dhaafo ama tooba la waafajiyo ama dee taas kale iyo xasanaadkoodaa hore badnayd oo tan kaleba lagaga dhaafayo taas baa macnuu noqonaya xadaثna qtaybaة بن سacيidi qaala xadaثna lays maxa وxadaثna mحamed بn رمح qaala akhbarana layث can abi الزubayr can jaabirin ana cabda adoon lxaadibin xaadib u sugnaaday ayaa jaa u yimi rasuul اllahi salى اllahu عalayhi wasalam yashku xaal uu ka ashkatoonayo xaadiban xaadib buu ka cabanaya waa addoonkiisii dee malaa wuxuu leeya adigu waa isagoo dee isaga dhib ka sheeganaya faqaala dee ashkatadiinkumuu joogsane wuxuu yihi yaa rasuul اllahi layadkulana xaadibu annaara waa rasuulka ilaahay buu ku leeya weliba waa dhaaranaya dee laabta wallaahi baan ku dhaartay xaatim naartuu gelaya ujeedadu waa dhibta igu haya wax igu samaynayo faqaala rasuulu اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam kadabta been baad sheegtay laa yadkhuluhaa ma gelayo fainahu shahida badra wاlxudaybiya taasaa u horeysay beder de kani waa dhib uu isagu tirsanayo dhici karta isaga xaggiisaba inay wax kaba yimaadaane beder buu joogay xudaybiyana wuu joogay bal markaa waxaan leenahay bederna waa taan soo aragnay xudaybiya marka ay noqotona waaba inoo dambaysaayo dadkii rasuulkii ilaahay kula mubaayacoday taxta shajara ilaahay baa yihi laqad radia allahu can اlmu'miniina ninkaa ilaahay iyagaa la sheegaya muminiinta kalena waa kuwa joogay rasuulka ilahay la mubaayacoonaya ninkaa ilaahay markaa ka raali noqdayna maaha in xaaladiisa ay isbedelayso dembi dhaaf bay muteen naar ma gelayaan axad xudaybiya joogay dee axad beder joogayna waa saas oo kale waa kan rasuulka ilahina fainahu shahida bedran walxudaybiya waa fadliga ay reer beder iyo reer xudaybiya leeyihin xadiidka uu inooguba suganya bal xadiid reer xudaybiya ukhaasina waaba kan baabun min fadaa'ili asxaabi shajarati ahli baycati ridwani radia allahu canhum bal asxaabu shajara waa geedkaa xudaybiye ku yaalay ee rasuulka ilaah isagoo hoostiisa taagan ay kula mubaayacoodeen horena taa iyada iyo tiradooda iyo wixii kuba tacalluqsadaa waynu soo marnay wixii rasuulka ilaahay maalintaa lagula mubaayacoonayey cadam alfiraar ama se almowt labadaba waan soo aragnay waana wax islaazimaya uune taasna waynu soo ogaanaye bal dadkii mubaayacada ka qeyb galay fadliga ay leeyihin wax kaba mid ah xadaثnي hاrون بن cabd للahi qال xadaثna xajاaج بن محamedi qaal qaala بن jurayجi xajaaج iبn محamed baa wuxuu yihi iبnu jurayج baa yihi kale maro roran waan soo sheegnay waa ku celcelinuun waxyaalaha caynkaasna kolkol waxa laga yaaba ruuxay iska dhaafto looma baraaruge marka san oo kale haddii raawi isagoo dee san halkood dee xadaثanii iyo akhbaranii aanu odhanay u yidhah qaala qaala fulanu tdliisna laguma yaqaano xadiidkaasi xidhiir de maaha xadiid sanadkiisu xidhiirhsan yahay waayo tadliiskii dee cibaaradan cantii bay laba mid tahay itisaal ma keenayso inuu isagu ka maqlay hebel baa saa yidhi imaka waxaa dee ana ruuxaan soo gaadhinba hebel baa yidhi waa tidhaahaa wax maqal uu kala maqlay uu ruuxii ka maqlay taasi ma keenayso laakiin horena saan usoo sheegnay xajaaj ibnu maxamed bay caadadiisuba tahay sheekhin ibnu jurayjna waa sheekhiisiie inuu qaalo un isticmaalo qaaladiisu iyada waxay la mid tahay xadaثan iyo samictu bay la mid tahay waayo waa caadadiisii waa tii uu isticmaalayo weeyaano qaaladu kolkole qaalo bukhaari markuu qaala yidhaaho waa kan hadal baa yimaada maxaa lagu xambaaraya qaalo wuu yidhaahaa kolkol qaala lii ama qaala lanaana waa yidhaahaa oo kale in kolkol bay tacliiq taa kaba dhigaan qolooyinka aan bukhaari agtiisana bal daabit hadday bukhaari u yeelaan oo sheekhadiisiiyo dad kale ay kala qaadaan culimada kale agtoodana daabit ma laha dad u isticmaalo wasfi waa xajaaj oo kale waa jira isaga wasfiba u isticmaala kuwa wixii aanay maqlin u isticmaalo inqiaac u isticmaalaana way jiraano markaa daabit la raaco oo la yidhaaho waa daabitka guud ahaan mama jirta asal ahaan qaale bal waxaan leenahay xajaaj ibnu maxamed arrintiisu waa wasli iyo wuxuu sheekhiisii uu kaba maqlay weeye waxay la mid tahay xadaanii akhbaranii isagoo yidhi qaala bnu jurayjin akhbaranii abu zubayri annahu samica jaabira bna cabdillaahi yaquulu akhbaratnii waxay ii warantay umu mubashirin umu mubashir ee saxaabkii jaliilkaa jaabir ibnu cabdillaahi weeye bal wuxuu ku jira toddobada saxaabiye xadiidka kun xadiid wax ka rasuulka ilaahay baan ujeedaa kun xadiid wax ka badan kaba wariya mugsiriinta ay dhahaan waayo saxaabada rasuulka ilaahay wax axaadiidoodu kun xadiid ay gaadhay toddoba ayaa jira jaabir ka mid weeye waa mugsiriinta kuwa ay dhahaan inta kale ma gaadho in kun xadiid maba gaadho saxaabiga haddana maanta haweeney kale oo asxaabtii rasuulka ilaahay kaba mida ayuu kaba warinaya waa haweeney ansaara waa barhkood kunyadan unbaabay soo naqliyaan barhkood baa xumeymaa magaceeda la yidhaahaa yidhaahe ee waa zayd ibnu xaarithata xaaskiisii weeye zayd ibnu xaaritha xibu rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam zawjadiisii weeye umu mubashir haddaba iyadaa jaabir u waranto waxay ugu warantay annahaa samicat inabiya sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaah inay maqashay yaquul xaaluu ku qowlayo cinda xafsata isagoo gurigii xafse jooga iyadna wey markaa gurigay timi laa yadkulu naara naarta ma gelayo in shaa allahu min asxaabi shajarati geedkii waa geedkii dee markaa baycadu hoostiisa kaba dhacday asxaabteedii ruux kaba midi axadun kolley axadkaaba dee laqba ahaan aan iska horreysiisanaynaayo markaa maxaan odhanaynaa laa yadkulu الnaara in shaaء allahu in shaaء allahu naar rasuulka ilaahi tabaruk buu halkan ulaba yimi waa wax go-an ilaahay baa yihi laqad radia allahu can اlmuؤminiina id yubaayicuunaka waa shaki ma aha tacliiq maaha asal ahaan mama gelayaanoo ilaahay baaba yihi dee markaa id yubaayicuunaka taxta shajara facalima maa fii quluubihim taasoo waa kan fatxi kaliya waxyaale kuba abaal mariyey latadkuluna اlmasjid اlxaraama in shaaء allahu aaminiin ilah baaba ilaahay alcaliim alkhabiir ee tanna iyagii u qadaray ayaa yihi waa geli doontaan in shaa allahu taas oo kale arrintu tacliiq markaa maaha tani waa dee markaa waa tabaruku un hadalkay aad odhanaysaba in la raaciyo mashiicadii laguba qayde ama laakiin maaha arrinku waa wax go-an markaa labadi maxaan odhanaya laa yadkhulu nnaara in shaa allahu axadun axad axadkaasoo min asxaabi shajarati haddii aan sideeda ku daynana sadee la yaqaano nakiradu maalan waxyaalaha dee sifaadkeeda hadday dee kaba dambaysana sifa lagaba dhiga hadday ka horeysana xaala lagaba dhigaayo maxaa la qabayn karaa laa yadkhulu naara in sha allahu min asxaabi shajarati geedka asxaabtiisii xaaluu kaba mid yahay axadun axad ma gelayo oo dee kol haddii ay sifada horeyso wixii sifada ahaan la waa la xaaleeya aladiina kuwaasoo baayacuu taxtaha waa maxay asxaabu shajaradii oo aladiina baayacuu taxtaha xafsa meesha iyadna joogta um almuminiin qaalat waxay tihi balaa yaa rasuulallah rasuulka ilahay wuxuu leeya ma gelayo axad markaasu tii me waa gelayaa rasuulka ilaahayo taas bay tidhi adigu waa de fantaharaha wuxuu kaba cabiraa waa dee shahaamo xafse xaggeeda kaba timi iyo dee wuxuu leeyaha alquwa alcumariya abayd bay shabahayso de waasa xadiid kaleba kuba yimi oo maalin de adigu iyadiyo caaisha kaba waramayse koley iyagoo dee soomniyoodo haddana intay waxyaalahan afuray waxyaasay rasuulka ilaahay uga sheegayeen ayaa maxay kaba cabirtay wa kaanat binta abiha aabaheed inantiisa ujeedadu dee jur-adii aabaheed lahaa iyo arintii u lahaa taa dabiicadaas oo kale ayay binta abiha waxaan filayaa xafid maxajar markaa kaamilso iyo naqli isaga ma aha de laakiin waa dabacaadkan aan hayno yar khada baa jira cibaaradan filaya wala nuskadaydii umaan laabina de xusuustii uni lakiin cibaarada kan binta abiha macnaa waa xagga saraamada iyo shahaamada iyo quwada arrinkaa tan ayada waay tii may rasuulka ilaahay bay leedaha waa gelaya rasuulka ilaahay oo dad de asxaabu shajara fantahaara rasuulka ilaahay dee deg deganaysan loo soo degdegtay iyo waxaanay hubsan iyo u dagaalayba markaasay faqaalat xafsatu xafsa iyadaa waxay tidhi iyadoo dee waxay taa u tidhi sheegaya wain minkum ilaa waariduha aayaddan qur-aankay soo qaadatay oo waxa weeye ujeedadu cumuum bay aayadani leedahay rasuulka ilahina kalaamkiisa cumuum buu leeya labadii cumuum ba dee isu yar qaban waayo malaakiin qur-aankii horeysiisay oo ilahi muxuu yihi wain minkum ilaa waariduha macnaa idinka mid maaha axad iyo shaksi ilaa oo uu ruux idinka mid yahay waariduhaa mid naar ku arooraya wici arrinkii lama kala qaadin waa cumuum ruux kastoo idinka idinka midii naar waa ku arooraya de laftiga wuruudna waa dukuulba asalka hore wuruud maay ma dhulkuu dhigtay ya dhulkuu dhigtay miya dee u baktiya unba qolinkiina eg taagan markaa wuruudku asalka hore de waa biyaha lagu soo arooraa la yidhaah dee dukuulkii wax la gelayey baa deeta lagaba cabiray haddaba mid kastoo idinka idinka midi waa ku soo arooraya marka cumuumkan aayaddu keenayse asxaabu shajare iyo dee kayrkoodba laftigan way soo gelayaan cid kasta naar way imanaysaa way ku soo arooreysaa taas baa iyada ahayd rasuulka ilahina labadan cumuuma malaakanay horeysiisay rasuulka ilaahi markaa waa u jawaabay oo wuxuu uhi faqaala nabiyu sala allahu calayh wasalam qad qaala allahu caza wajala ilaahay wuxuu yihi uma nunaji aladiina taqow wanadaru الظaalimiina fiiha jasiya oo waa dee arrintii jawaabtay halkan ay kuba sugan tahay ilaahay wuxuu caddeeyey ha lagu soo wada aroorinaar hala wada yimaadee oo dee janno lama gaadhayo haddaan naarta lasii marin oo naartii baa ka sokayse eh ina jidkan siraadna korkeedu kuba sugan yahaye kuwii ilaahay ka cabsaday in ilaahay badbaadinayo dee iyaguna kuwaasay kaba mideen uma naji ladiina taqow oo eeg aayadda wain minkum ilaa waariduhaa waay oo kaana calىa rabbika xatma maqdiya arrinkaasi waa wax go-an oo ilaahay gooye weeye markaasaa le uma naji ladiina ataqow markaa laakiin haddana waxaan badbaadinaynaa kuwii ilaahay kaba cabsaday wanadaru الظaalimiina kuwa ظaalimiintana waxaan kaga tegaynaa fiiha jahanamo dhexdeeda jithiyan iyagoo dee waxa weeyaan jilbaha u fadhiyaba ama adigu dee ku gembiyaan halkaasoo lagu daadiyey un sida dee aynu halkiiba kuwa soo maray mukadbasun fi naar dee waay naajid salim iyo makdush adigu dee makdush kii dee adigu waxa weeyaan badbaadaiyo dee kuwa mukardas fi naar san hore kitaab dhiiman ugu soo maray bal markaa rasuulka ilahi taasi u caddeeye waxa weeye wuruudkan dee walow iyaga wuruud maaha waa ay ka tallaabayaanuune maha wuruud iyagu ay ku dhibaatoonayaan ama ay cadaab ahaan u gelayaan ama ay ugu aroorayaan waa lasii mari way dhaafayaan jannadii baanay tegayaan waa kaa ilaahay subxaanaه watacaala halkan caddeeyey akhirkeeda ama aayaddii labaad ku caddeeyey waxa wuruudkan iyo dee inaanay dhammaanba dadkoo dhamiba naartii dee calaa sabiili tacdiib u wada gelahayne badhna ay ka tallaabayaan badhna ay ku hadhayaan bal taabawey oo rasuulka ilahi baa uga banaamiyey horta markaa xadiidka horta laftigan wuruud oo kale laba macnoa dee mufasiriintu ay iyagu kuga fasiraan kolley selafkii lagaba soo naqliyey wuruud macnaa adukhuul oo naartii in la dhex gelayo laakiin dee kii aan ehelkeedii ahayn kuma gubanayo oo waa hadha waa kaba baxaya iyo wuruudo macna cubuur ah siraadkiibaa korkeeda kuba sugan dadkii siraadkii bay marayaan midba si uu kuba maraba halkaa kii ahlunaarkaa meeshuu kaga daadanayaa dee waxa weeye meeshuu kagaba daadanayaa ki kalena dee mid isagu dhaqso u dhaafa iyo kuwa muddo ku jira iyo kuwa inta la xagxagto waxyaala qabqabsadaan haddana marka dambe ka badbaadadaba dadku way yeelanayaan oo way kaba tegayaan oo macnaa wuruudkii waa bimacna dukhuul iyo bimacna alcubuur kolley imaam nawowine halkan wuxuu leeyahy raximah llahu tacaala qowlka saxiixii inuu macnuu yahay almuruuru cala siraad weeye waa maritaankaa la marayo isagii baa aroora naartii waa la tegey laakiin waa la dul maray waana la dhaafay ruuxiina waxba maba yeelin kii ehelkeedii ahaana waa kan ku dhacay ee meeshii markaas dee halkaa isagay ku baaqi noqonayaan bal xadiidka xabse waxa inoogu sugan buu leeyahay jawaasu muraajacati kolley si uu halkan sheekhu raximah llahu tacaala cibaaro uu soo koobay qurdubi baad mooday inuu ka yar bastisnayd laakiin waa hadalkiisanuune ruuxii caalimka ahaa ee dee wax sheegay oo kale ciddii ama dalabadayda ama kale inay dee waxyaale kuba celisa ama muraajacadeed markay calaa jihati almubaaxasa wixii oo laisla baxsayo ama laislaba ogaanayo waxaa kaloo inoogu sugan atamasuk bilcumuumaat oo iminka xafsa waxay hadalkan u tidhi bala cumuumkan aayadee wain minkum ilaa waalida macnaha ruux kastoo idinka idinka midi waa ku arooraya waa cumuum cumuumkiibay dee deliishanaysay xujaysanaysay qabsatay oo taas oo kale oo dee waxaana kuba sugan cumuum cumuum la qaabiliyo dee hadhow tarjiix baa loo baahanaya labada cumuumkee baa raajaxsan in de arrintan kale rasuulka ilaahayna waa jawaabtii oo dee loo sheego ciddii ama markay mubaaxasadaasi timaado haddii cumuumkan ruuxii xujaysanaya wixii khaas yeelayay oo kale in intihaarka rasuulka ilaahay deena waay kaba ay leeyihin bawataadiib اaalibi cinda mujaawazati xad اadab markuu dee xaddii adabka oo kale haddii u dee dhaafo weeye dee waa intihaarkii ama noocii taadiib oo kale bal calaa kuli xaalin aqoonteedii iyo shahaamadeedii way nooguba sugantay rasuulka ilahina oo kan bayaamiyey fadliga reer xudaybiyana way nooguba sugayn baw min fadaa'il abi musa wa abi camrin اlashcariyeyn radia allahu canhuma bal waa abu musa alashcari isaga waa saxaabi in badan aan soo arkayno axaadiis badan buu leeyahay culimadii saxaabadii waaweyneydna ka mid weeye cabdillahi ibnu qays baa siaynu hore usoo marayba dee waa tii aynu markaa laba yidha waana ninkii rasuulka ilaahay kuba yidhi sawdkiisi fiicnaa aada u macaanaaye xagga qur'aanka ee utiita mizmaran min mazaamiir ali daawud uu kuba yidhi weeye saxaabigaa jaliilkaa iyo nin kaloo adeerkii ahaa weeye abu caamir ashcarkana atirsiintooda dambuu gelaya oo cabdillahi ibnu qays ibnu sulaym ibnu xabar laakiin markaa maba dhowe meel dambuu gelayaayo ashcarku waa nin atirsiintooda kuba sugan weeye abucaamirkana way noo dambeeyeen magaciisa cubayd baaba la yidhaahaa kolley cubayd ibnu sulaym baa laba yidhaahaa xaaladiisa waan arki doonaa ee waa adeerkii isaga aabihii ay walaala ahaayeen haddaba bal fadaaishoodii wax kaba mid ah ayuu baabkiisiiyeen xadaثna abu caamirin اlأshcariyu wa abu kuraybi jamiiعa can abi usamata qaala abu caamirin xadaثna abu usamata qaala xadaثna buraydu can jandi abi burdata can abi musa horta sanadku isagoo san ah marar kala duwan baynu soo aragnay bal imacaawna uu inagu soo noqnoqonayaa nimankan ashcariyiinta fadligooda de qoyskeedna marka la eega sanadkeedna malaa abu usaamo iyo kolkol abu kurayb inuu soo gala mooye inta kale waa qoyskii waa usradii weeyaan fadligii ay lahaayeenna hagaag bay usoo xafideen be iminka sanad nagu soo noqnoqonaya weeye abu camr ilashcariga dee saxaabiga ah iyo abu camr ilashcarigana dee waa laba qarni baaba mala udhaxayse waa kunyadii iyo nisbadii bay kuwa kulmeen ninkani waa ninkaa sheekha muslim ee cabdillahi bn barad aydhaa sayn horeba usoo maray noona iman doonta bal markaa wuxuu yihi abu musa qaala kuntu cinda nabiyi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilahi agtiisaan kuba sugnaa wa huwa naazilu biljicraanati isagoo meesha jicraana la yidhaaha degan beyna makata wاlmadiina ee waana maka kama sii dheerayna lakiin xaramka way kaba baxsayn xuduudeeda wamacahu bilaalu rasuulka ilaahina bilaal baa la joogay waa waqtiyadii dagaalkii xunayn intuu dhammaaday khanaa'imtana waa halkii uu kuba qaybiyey de adigu bal maalan taase faataa rasuul اllahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahi waxa uu yimi rajulu nin acraabiyun reer miyiya faqaala wuxu uhi alaa tunjizu lii miyaanad ii oofinahayn oonan ii buux ii dhammaynahaynba yaa muxamadu maa wacadtanii de waa jafihii iyo qallafsanidii reermiye un weeye yaa rasuul llahi muu odhanaya ya muxamadu buu yihi dee hadalkiisa dambaaba kaba sii daraan doona waxaad iigu ballan qaaday miyaan ii oofinahayn faqaala lahu rasuul llahi salى اllahu alayه wasalam abshir bishaaraysa buuri kollay dee bishaarada waxay dhan waa dee waa khabarka waxa ruuxa ka farxiya loogu waramo taas baa bishaaro lagu magacaaba haddii dee wixii la sheego la yidhaha waxaa ku bishaaraysa wixii khaas bay noqon marka san oo kale wixii laysugu bishaaraynayay aanu joogin dee cumuum baaba lagu xambaarayaayo waana sida dee labada saxaabiya dambaba ay kulmeen ee bishaarayso ujeeddada wax kaa farxiya de khayrkii adduunyuu noqon khayr aakhiruu noqon ku bishaarayso abshar kale ficilkuna malaa dee afcalana waa u yimaadaa abshara basharana waa yimaadaa isagoo hulaaثi oo bashara unana waa yimaadaa bal qur'aanka wa abshuru biاljanati alatii kuntum tuucaduun iyo taasoo fabashir cibaadi aladiina yastamicuuna alqowl oo kale labada maadaba way yimaadeen kan kalena waa dee maado saddexaad oo basharahu iyo abshuruhu bal maalan taas basharan iyo bushuran labadaba waxaa la yidhaha waa khabar kolkol laakiin waxaa loo isticmaalaa dee yar tahakum haba noqotee ruuxa waxaan kaba farxinayn oo dhib kulena iyada taasi waa dee macnihii asalkayd waa wixii ruuxa kaba farxinaya waxay yidhahaan bishaarana waxaa loo yihi albashar waa jidhkiisa jidhkeena daahirka ayaa la yidhaha farxi ruuxuu farxayna ee waxay ka muuqataa waa daahira basharati ama bishrati sa baa looba yidhi laakiin fabashirhum bicadaabin aliim ma watan qur'aanko dee cadaabkuna maaha wax ruuxa kaba farxinaye waana ama barhkood taakuma kaba cabireen ama waxyaale laakiin kolkol dee looba isticmaala kaasna waaba jiraan ninkii acraabigaaba muxuu yihi faqaala lahu lacraabiyu agsarta calaya min abshir waad igu badisay abshir hadde adigu jahligii ama kalafsanidii reermiye weeye wax kale ma abshir baad igu badisay ayuu yihi de waxaan isiy waxaan kaa doonayo faaqbala rasuul اllahi salى اllahu alيه wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu u jeestay calaa abi muusa wa bilaalin buu xaggooda qaabilay kaayati lqadbaan si wax cadhaysan oo kale isagoo ah faqaala wuxuu ihi ina haadaa ninkani qad radda uu celiyey albushra bishaaradii waa kaa iska celiyey de waaba khayr addunya khayr aakhira loogu bishaarayna waa kaa iska diidaye faaqbala antuma aqbala idinku bishaarada idinku aqbala faqaala waxay hi de waa labadaa saxaabiya jaliilkaah qabilnaa waanu aqbalnay ya rasuul اllahi uma dacaa waan aqbalo markaa rasuulka ilah isagoo dee bishaaradii wax kaba mida siinaya iyo barakadii iyo uma dacaa wuxuu dalbay rasuul اllahi salى اllahu alayه wasalam biqadaaxin galaas iyo weel fiihi maa un biyo ay kuma jiraan bui ii keena fakasala yaday labadiisii gacmood iyo wawaja wejigiisiibuu fiihi weelka dhexdiisii ku maydho dee waana taanso dee jirkiisa aada u qiimaha badnaa barakaysan dadkuba ay barakaysanayaan saxaabada adigu wixii ayuu kuba maydhay wamaja fiihi intuu cantuugay biyihiibuu ku tufay weliba kuba celiyey uma qaala wuxuu yihi rasuulka ilaahay waa waxaa acdaadiisii maray barakaysan ishraba caba minhu waa biyahan wax kaba caba wa afriqa weliba shuba oo calaa wujuuhikumaa wejiyadiina iyo nuxuurikumaa dhuumihiina dhuuntiina iyo wejigiina iyo saa ugu daadiya biyahan waa biyo barakaysanin wa abshira weliba bishaaraysa wax idinka farxiya oo ku bishaaraysa faakhada alqadaxa weelkiibay qaadeen fafacala way sameeyeen maa amarahumaa bihi rasuul llahi salى اllahu alيه wasalam rasuulka ilaahi wuxuu amray fanaadatumaa waxaa u dhawaaqday may ka dheerayne umu salamata umu salama min waraa'i sitr daah gadaashii ayay iyadna dee rasuulka ilahi way laba socotay ayay halkaas kaba ayay gadaashii ugaba dhawaaqdo waxay tidhi afdila dee waxay garanaysaa khayrkan iyo barakadan iyo arrinka waxa kuma jira afdila u habeeya liummikumaa hooyadiin waa dee waa uma almu'miniine mima fii inaa'ikuma weelkiina waxaa kuma jira ee barakadaa leh wuxuga reeba hooyadiin faafdala lahaa way u reebeen minhu waa mima fi linaa'i daa'ifatan in bay u reebeen iyadna dee kolle sidii ubay yeelaysaa inay cabto wejigeedii iyo markaa dhunteediiba kuba shubtee radia allahu canhum waa fadli weyn oo imika halkan abu muuse iyo bilaal uguba sugnaaday bishaaradaa rasuulka ilahi u bishaareeye wax kastaba xadaثna cabd للhi بn brاdin abu camir الأشcrي waa ninkii kunyadiisi imika magaciisii imika lainoo soo dhameeyey wa abu quraybi mحamed بn الcalاyi wlfظ labi caamirin lafdiga soo socdana abu camir bale qaala waxay dhaheen xadaثna abu usamata can buraydi can abi burdata can abi waa sanadkii imakan ka soo baxnay qaala lama farga markuu faaruqay الnabiyu salى الlahu عalيه waslم min xunayni dagaalkii xunayn bacasa waa diray abaa caamirin abaa caamir buu diray calaa jeishin ciidanka isagoo korkiisa ku sugan oo ujeedadu qaa'idah ama dee ninkii hogaaminaya ciidankaasa ilaa awdaasin awdaas buu diray na dagaalkii xunayn markuu dhammaaday ee wixii dhintay iyo wixii la qabtay mooyaane oo dee sabyi bay u badnaayeene raggii way yaaceene wixii kale way carareen way jabeen haddaba kuwii jabayey baa rasuulka ilaahay ciidan ka daba diray waana ciidankan awdaas tegey kuwo kale daa'if bay tegeenoo waa kii rasuulka ilaahay dee muddo xusaarinaya saynu soo maray ciidankaa meesha awdaasna xunayn kamay dheerayne wuxuu u diray ciidan abaa caamir hogaaminaya abu caamir alashcari falaqiya abu caamir baa wuxuu la kulmay durayd bna sima ninkii durayd ibnu sima la odhanayey ayuu la kulmay faqutila duraydun durayd baa la dilay wahazama allahu asxaabahu asxaabtiisi waa nin aada u da ahaa markaas oo idhahaan boqolba waa dhaafay waqtigaas laakiin ra'yigiisaa loo watay waqtigaa waxaa la arkaa inuu indhala-aaba da-na waa ahaa waa nin markaas ra'yigiisa loo watay kole durad ibnu sima waxaan filaya calaa mustawa jaziirat alcarab dee nin qabla alislaam laga yaqaanay buu ahaa waa raggii marka la eego abtaashii carbeedee tirsanayd ama geesiyadoodii tirsaday laga wada yaqaano mandiqada oo dhan ayuu durayd ibnu sim ahay laakiin waqtigan da- buu ahaaba waxay u keeneen reer hawaasin ra'yigiisii waa ninkaa dee dagaalyahanka ahaa aqoonta badan dagaalla u lahaa balaxaba la lahaa dee markii waxaa la arkayba labadiisa bowdooba way diraan fardihii uu fuulaya badnaa daraaddeed baaba hilibkii kala kaxeeyo saasuu ahaye marka kolley waxaana dee koley kutubta siirada inooguba sugantee maalintan nin kalaa watay oo dee iyaga malik ibna cawf ayaa watay reer hawaasin waayo isagu qaa'id ma noqonayn nin dagaal geliye ma ahayna ra'yigiisii uno waana indhalaaye markii laysugu yime muslimiinta hortood ay yimaadeenba meeshii xunayn ayuu maqlay dee ciyaal ooyeeye iyo xoolo geel iyo ari iyo male codkood iyo dhawaaqood buu maqlay yihi waxani waa maxay taa lihi malik ibna cawf baa wuxuu sameeyey xoolihii oo dhan iyo dadkii dumarkii iyo caruurtii halkan buu wada keenay si aan loo baqabu isaga wuxuu leeyahy dee nin kasta halkii dee la carari marka haddii xoolihiisi iyo dadkiisu ay dambeeyaan uu kaba carari lahaa marka uu og yahay xoolihiisi iyo haweentiisi iyo caruurtiisi meesha inay joogaan midna ma baqanayo taasaa isaga ra'yigiisu ahay saasuu keeno hadal buu yihi maalintaasoo raaciya dacni wallah waa ina jirna kade maana qaaidiy waktiga caynkaasa tir haddaad adiga taadatood adigu nasr yeeshana kuwan waxba kuma tarayaan hadday ti kala dhacdona nin jabaya waxba ma celinayaan ujeeda dhibka hadduu baqanayo caruur uma joogsanayo xoola uma joogsanaye isagu u yeedhay ui sa tala maaha xoolahan iyo dadkan iyo waxyaalo dhulkaa buura dee durugsanee biraada ah meelaha ugu adagge oo foge kula kulan asubaa buu ka cabiraya oo qorayinkan dee diintoodii de kaba tegey in faras iyo dee nin fuushoon un kula kulan marka haddii aad xataa laga adkaado dee dadkaagii baa badbaadaya haddii kale wada fadeexoobo isaguna waabu adkaysay u yihi haddii layma qadhoay maanta waaban istili de adugu halkiiba deetu dee yihi waa maalin aanan joogin kana maqnaan ee arrintii deeta markii dambe muslimiintu halkan halkan bay gaadheen nin kalea dilo reer banu sulaim ahaa baan filaya duradinusame laakiin de kolley shaacirna u ahaa waa ninka geesiga la yaqaano kutubta horena ama dee taarikh weyn buu waktigaa hore qabla alislaam buu lahaa dagaala dee waktigaa nahbi iyo boobkii u dhacaye adigu ninkii waa la dilay dadkiina way jabeen faqaala muuse bal dee markaa kolkol markuu halkaa joogay mala meel buu joogayo nin buu la socdu lahaa yaa soo baxay nin saasaa soo baxay waa fulan buu kaasi lahaa iyagana waa dad u yaqaanay oo kale waa idhalaaye nin saasa saasaa soo baxay waa fulan iyo waa fulan iyo dee markaas dadkii la yaqaanay faqaala abu muusa wuxuu yihi wabacahanii maca abi caamirin rasuulka ilahi abi caamir buu iraaciyey qaala farumiya abu caamirin waa markaa ay meeshaa tegeen baa la ganay abu caamir fii rukbatihi nin dee adigu nimankii reer kaba mid ahaa jusham ama reeraha dee hawaazinu kaba mid ahaa ayaa leeb kusoo ganay qaaidkii muslimiinta oo jiribku kala helay ramahu waxaa ganay leebka rajulu min bani jushamin min sahmin bisahmin faahbatahu fii rukbatihi wuxuu ku sugay leebkii jiribkiisii faintahaytu ilayhi waan soo gaadhay adeerkii faqultu waxaa ihi yaa cami adeerkayo mar ramaaka yaa kugu soo ganay leebkan show ninkuna ma dheerayn ku soo ganay faashaara abu caamirin abu caamir ba wuxuu ishaaray ilaa abi muusa faqaala wuxu uhi ina daaka kaasi qaatili waa ninka idilay oo dee kollay nabarku sida ugu dhacayna inaanu ka kacayn waa arkaya ninka idilay weeye taraahu ataraahu ma arkaysaa daaka kaasi aladii ramani ninkaas weeye ninkaan iga leebka igu soo ganay abu muuse kamuu goyn leebkii waa ka xaggii ninkii ka daba tego qaala wuxu uhi abu muusa faqasadtu lahu ninkii baan u qastay faactamadtu macnaa waan u qastin weeye waan cuskada ujeedadu isagaan u qastin weeyo falaxiqtu waan gaadhay falamaa ra'anii markuu i arkay ay walla canii iga jeestay ilaahiba waa iska cararay fatabactu waan raacay wajacaltu waxaan bilaabay oon gudagalay aquulu lahu inaan ku leeyahay alaa tastaxyoon miyaad xishoonayn alasta carabiya seedoo daadooni weyno saasa seed u carartaa wey ceeb weeye waxaan miyaadan nin carabi ahayn alaa tahbutu miyaadad sugnaanayn fakafa socodkiibuu ka joogsaday fataqaytu ana wahuwa waan iska hor nimi aniya isagii baa kulanay faاkhtalafnaa waan isweydaarsanay ana wahuwa darbatayni labadoodiba seefihii bay isdhaafsadeen fadarabtu bisayf isagaa la helo seeftii baan kuwa dhufto faqataltu waan dilay uma rajactu waan laabmay ilaa abi caamirin faqultu waxa ihi in allaha ilaahay qad qatala saaxibaka saaxibkaa waa dilay ilaahay ninkii saaxibkaaga ahaa waa ninkii adigu leebka kula helay uu dilay qaala wuxu uhi fanzic siib haadasaama leebkan iga saar oo iga goon fanazactu waan kasoo gooyo on kasoo siibo fanaza minhumaa biyo badan unbaa dee kaba yimo go-ina waayey faqaala wuxu uhi ya bna akhi walaalkay inankiisiiyow indaliq ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay u tag faaqrihu aqri oo gaadhsii mina xaggayga asalaam salaam iga gaadhsii waqul lahu waxaad ku tidhaa yaquulu laka abuu caamirin abuu caamir wuxuu ku leeyahay istakfir lii ilaahay dembi dhaaf ii weydii ee ninkina waan u dhintay saa rasuulka ilahay fariintaa iga gaadhsii igu salaam waxaad tidhaa wuxuu ku yidhi ilaahay dembi dhaaf ii weydii qaala wuxu uhi wastacmalani dee isagaa meeshii ka qaa'id ahaa isagiina oo kaxaaladani kuma timi wuxuu dee khaliif ahaan buu sameeyey iyo naa'ib ahaanoo wuxuu caamir igaba yeelay abuu caamirin cala naas dee waa intay dagaalkana laga faaruqayo rasuulka ilaahayna lagu laabmayo wamakasa yasiiran muddo yar buu nagaa uma inahu maata uu dhintay falama rajactu ila nabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay markan uba laabmay xaggiisii u noqday ayaa waxaan idhi oo rasuulkii ilaahay markii aan uba laabmay ayaan dakaltu caleyhi usoo galay walxalwa fii beytin aqal uu kuba sugan yahay calaa sariirin sariir korkeedna uu ku sugan yahay murmalin xarhka lahayd oo waa se cadiirkeed oo kale un ee laamaha nakiishoo la feedha iyo waxyaalahaas sacafkaa ay kaba samaysan jireen bay ku samaysan jireen horena waa ti nikaaxii aanuguba soo marray xadiidkii cumar ee dheeraay ee uu rasuulkii ilaahay oo dee ahartii rimaasho ay kaba muuqatay dhinaciisa uu soo qaaday dee nimanka nasaaro iyo ama dee reer ruom iyo reer faris xaaladooda ay kuba jiraan iyo rasuulka ilaahay suba yahay horeynuu soo marnay haddaba waa sariir murmalin macnaa waa mansuujin birimaal rimaashan iyo xadhkahan dee ay kaba samaysan jireen sa cadiirkeedun weeye sariir korkeed isagoo kuba sugan wa caleyhi sariirta korkeedna firaashun firaash baa ahaa oo ka sareeyey walxaal qad asara uu raadeeyey oo calaamaadkiibaa ka muuqda weeye rimaalo iyo rumaalu labaduba waa laba wej oo ay ku dabdiyaane sariirta xadhkaheedani bidahri rasuulillaahi sala allahu calay wasalam wajambe rasuulka ilahi waa ku jiifay dhinaciisii iyo uu jiifay hadduu dhinac u jiifsaday hadduu dhabarka u jiifsadayba rasuulka ilaahi markaa malaa uu feedha qaawanaa oo wax dusha kama huwanayn oo dee meeshii buu joogaa halkii uu dee jiifay ayaa calaamaadkeedii dee imaka sariir cadiira ama cawba haddaad kuba jiifsato wax kaaxiga aanu jirin dee waa tanoo jirhkii waay asarteedii baa kaba muuqanaysa taabo bal halkan sheekhu raximah llahu tacaala isagoo qaabisii bukhaari iyo muslim baslan baa dhacday wa caleyhi firaashunta weeye ee imaam qaadis la yidhah buu kaba soo naqlinaya t qadciyaadiya baa kasoo naqliya iyaguna waa ta yidhaaheen une xadiidkan marka aan bukhaari iyo muslim wixii aan ahayn sanadkan aan ahayn waxay ahaydoon xifdisnahay buu yihi maa calayhi firaashun aan firaash korkiisa macnaa sariir khaliya firaash ka hooseeya aan uga hooseeya dee kaxiga aanu jirin oo dee taas baana ay muuqanaysaa rimaashu hadduu firaash ka sareeyo de oo ruuxina uu ku seexdo xadhkihii iyo cadiirkii ama cawni asarteedii ma muuqanayso oo markaa wuxuu leeyahay saasaa deebir jirto oo balay kama dhigayaan inay tahayba qaadiciyaad iyo kayrkiiba ma inay meeshan kaba dhacsan tahay waana taa xadiidkii cumar aan kuma soorayn lakiin arrin kaleba iskaba imaansa sheekuna intaasu kuba dhaafay oo se shuraax iska daba mareen lakiin frashk rasuulka ilahi frash weyn mu ahaan jirin kale shamaailka tirmidiya saa kuma sugan harag yaroo adiina hadduu doono kol kol laysugu laabi jiray oo mar laysugu laabayna uu yihi hurdadii baabay ila tagtee bal siisii kuma celiyo khafiifoo wax weyn ahayn bay ahayd marka hadduu frashku aan wax saasa ahayn oo firaashyadeena aanu ahayn ee waxaa yare hadduu de bal maalan khafiifaya kolkol waxaa dhici karta dee ruuxina miisaan hadduu leeyahay inay kaba muuqato oo adigu shayga hadduu khafiif yahay wax yari ay kaa xigaan oon weyneyn in dee raadkiiba uu muuqdaa dhici karta lakiin sande bay leeyihin halkan si waxay maa kaba dhacsan tahay markaa saas akhbartu waan u warramay bikhabarina dagaalkii iyo wixii dhacay warka iyaga iyo khabari abi caamirin waqultu lahu waxaan ku ihi qaala wuxuu ihi qul lahu waxaad ku tidhaha rasuulkii ilaahay ystakfir lii hay dembi dhaaf dalbo oo ilaahay dembi dhaaf hay weydiiyo fadacaa rasuul lahi salى اlahu عalيه wasalam bimain rasuulka ilaahay baa biyo ayuu yihi ii keena fatawadaأa minhu biyihii buu ku weysaystay uma rafac yaday salaad uu tukaday laynooma soo naqlin weysadan baa dee wuu ducaysanayey ducadii baa la arkaa inuu u weysaystay oo dee adabtii ba ay kaa mid tahay walow ruuxu si kasta u ducaysan karo xus ilaahiya dikrigii baa meeshii ku sugan ilaah baa la baryayaaye in dee istiqbaalka qiblada iyo weysaysi laba weysaystay iyo taasi waa adabtii walow dee sida kalena ay jaaista bal rasuulka ilahi waxaa noogaba sugan iyadoo la salaamay oo markaa dee wuxuu xaajadiisna waa gutay ama bowl bay ahayd be isaga ruuxii aanu salaamtii ka qaadin oo uu weysaystay oo bal markaa aanuma taym uu yihi inii karihta malaw taymo inii karihta an adkura laha ilaa calaa duhri way oo duhri korkii un mooye inaan ilaahay xuso salaamtii baaba dee xus noqotay in kala di alaykum salaam waraxmat ullah ee inaan ilaahay ku xuso duhri la-aan baa nacayay taas bay ahayd markaa dee umuurahana waa taasune lakiin salaad uu tukaday rasuulka ilaahay halkan laynooma soo naqlin uma rafaca yaday gacmihiisi buu sare u qaaday de waana adabtii ducada in gacmaha sare loo qaado kole rasuulka ilaahayna salawaat ullahi wasalaamu caleyh mawaadin badan oo kala duwan ayaa inuu gacmaha sare u qaadaya ay kuma sugan tahay xadiidkii anas iyo si wuxuu ku koobayeen istisqahoo kale waa rafci aada u baliiqo walow maantaba u aada sare ugu qaaday laakiin lama dee waxa weeyaan mid iyo laba iyo bal casharaad bay gaadhayaan mawaadinta kala duwan ee rasuulka ilaahay ducadii sare u qaadayo asal waxa weeye ducadii marka ay tahay gacmihii sare in loo qaado bal istisqa iyo rafci baliiqa haba noqdeen taas ba asala dee haddii salaada dhexdeed oo kale qunuudkaba wata sare loo qaadee laakiin sujuudii iyo atixiyaadkii iyo bayn aljasadatayn iyo waxyaalahaasi iyagu dee gacmaha meelo leh gacmaha ayaa shay iyo meelo la dhigo dee cibaadadii kaba mida leh oo sare looma qaadayo iyo atixiyaadka marka dee inay gacmuhuna labada bowdaa la duldhigayo sibay lahaayeen iyo hay-ad loo dhiga ayay lahaayeenba markaa kuwa sare looma qaadayo laakiin meelaha kale asal waxa u ah taasoo ciddii de dee markaa tilaameeye halkan ma waxbaa kusoo arooray iyada taama asalku waxa weeye gacmaha in sare loo qaado marka ruuxa leemay ee taasi ma jidaysnuma daliilka lagaba rabaaye asal waxa u ah duca hadday tahay rafcalyadayn meelaha kooban ee ee wadci kara oo salaadii matalan ay keentay ay jireenun mooye haddaba gacmuhu sare u qaada uma qaala اللهمa اغفir لعubaydi waa ta nihi cubayd iبن sulaym waa magaciisiye abi caamirin ilaah u dembi dhaaf xatىa raأytu bayaada ibda sare u qaaday gacmaha ilaan arkayba kilinkiladiisa cadaankoodi cadaankeedi uma qaala wuxuu hi allahuma اjcalhu ilaah u yeel wuxuu ducaynaya abu cubayd yowma اlqiyaamati fوqa kaiiri dee shahaadadana waa tan looguma khatimayo in badan korkood oo min kalqika khalqigaa kaa mida aw min الnaasi dadka kaa mida faqultu waxaan idhi abu muusa odhanaya weli ya rasuul اllahi fastakfir adigana rasuulki ilaah ilaahay ii bari inuu dembigayga dhaafo faqaala الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam allahuma اkfir licabdillaahi bni qaysi dembah isagana waa u duceeyey waadkhilhu lyowma اqiyaamati maalinta qiyaama waa geli mudkhalan meel la galo oo kariiman fiican ilaahu geli isna ducada nuuguba duceeyey qaala abu burdata abu burda wuxuu yihi waa in abi muuse ixdaahumaa labada duco mid ahaani liabi caamirin abi caamir bay usugnaato waa ta hore walukhraa ta kalena liabi muusa bal weli ashcariyiintii inta baa inooga harsane waan israacinayna ashcariyiinta bal min fadaa'il ashcariyiina marka reer ashcarba guud ahaan ashcariyiintii fadaaishoodii bay kaga mid tahay ashcariyiintu kolley dee waxay ku yimaadeen dad waxoogaa ayay waktigaa rasuulkii ilaahay kuba yimaadeen waxyaala ku tacalluqsanna hore waynu usoo marnay markii ay tabuuk ay wax kaba doonayeen rasuulka ilaahay weydiisteen isagoon waxba hayn markii dambena uu siiyey ee wixii uu u yimiba taa waynu soo marnay kolleyna casharkan ka dambeeya markii hore waayo ma gaari kare ee casharkan ka dambeeya ayaa waxay nooguba iman in xaaladoodiyo say usoo gaadheen madiine oo way islaameen dadka qaar baa idha abu muuse horuu makaba uguba islaamay laakiin beledkoodii bay joogeen markii dambey dooni soo raaceen iyagoo kontomeeye ama kontonba kaba badan ayay dooni soo raaceen waxay ku soo socdeen dee madiine oo malaa meelaha ku toosan kaga dhaadhacay lahaayeen dabadiyo intay wax kuba kaceen bay dhinacan kale wajihadeennay doonidii timi oo xagganay usoo tuurtay xagga xaggaa ugaba socdeen waktigaasna weli asxaabtii dambe ee soo hijrootay me markaa xabasho dee wixii hore u tegey mooyaane waxoodii kale jacfar ibn abi aalib iyo weli way joogeen dhinacan xabasho markay doonidii ay xaggan laba timi ayay iyaga laba kulmeen oo halkaasay muddo ku baaqi ahaayeen markii dambena waxay ssoo raaceen jacfar ibn abi aalib iyo intii muslimiinta kaga harsanayd halkaas laba doonyood bay kuba yimaadeen rasuulka ilaahay bay khaybar uguba yimaadeen waana inoo dambaysaa taas insha allahu tacaala markaa dad waxooga ay ahaayeen oo dee kolkol meel wada dega markaa ama jihaad loo baxa iyo taas haddaba bal nimankaas fadaaishoodii xdثna أbو كرyب محمد بن العلاء قال xdثna أbو سامة قال xdثna بريد عن أbي بردة عن أbي موسى قال qال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم إنii aنigu la أcriف waan garanayaa أصواaتa رفقة الأشعرiyiiنa nimankaa reer أشcر kooxdooda iyo جamاacadooda بالqرآaنi قرآaaنka waa dhawaaqooda ay qرآaaنka kuba dhawaaqayaan حيiنa يدkلuuna markay galaan bileyl habeenkii oo markaa habeenkii ay qur'aankii de ay akriyayaan walaa de abu muusena waa kaa laba siiyey mizmaarka isagina raad buu ku wada yeeshay dad qur'aankii bartay oo akriyo oo de bal maalan habeenkiina laba jahray ahaayeen marka ay habeenkii galaan iyo habeenkii uu galo taas baan dhawaaqa ay qur'aanka ay ku dhawaaqayaan baan gartaa oon anuu garanaya wacrif waanan garanaya manaasilahum meelihi ay guryahoodu ayiin ama ay degeen min aswaatihim dhawaaqyadoodan bilqur'aani qur'aanka ay ku dhawaaqayaan bileyl habeenkii baan halkay degan yihiinna kaba gartaan bal horta xiina yadkhuluuna bileyl waa sida baa riwaayada inooguma sugan nusqooyinka oo dhan barh baa waxa weeye ruwaadda bukhaarna waasan ee barh bay soo naqliyeen xiina yarxaluun oo si wax markaa dee geediga laye la guuro oo kale qur'aanka tilaawadiisa ay laazimi jireen ay aqrinayeen bal riwaayadan baan ku daysanaynaa tan baana ao ujeedaduna waa maxay markaa inay madiine la degan yahay maaha waxaa la arkaa inay kaba yar durugsanaayeen halka masjidka agtiisa halkay deganaayeen markaa jihaad loo baxo ama adigu bal jihaad loo baxo ee iyagii meel bay wada degayeen waana dadkan san aada isuguba xidhnaa meel ka wada yimi arrintoodna way inoo dambaysaa oo rasuulka ilaahay aada uguba ammaanay eh haddaba markaa habeenkii haddii la dego isagoo rasuulka ilaahay halkii la degay ee la kala degay aan ogeyn ayaa markuu habeenkii dhawaaqooda qur-aanka ay ku dhawaaqayaan uu maqluu garanaya halkay ka degan yihin ciidanka halkay ka degan yihin buu taa garanayay oo wuxuu ku garanayay qur-aankan ay laba jahrayaan markaa kolley fadiila way uguma sugan tahay ee qur-aankii oo lala jahro bal habeenkii oo kale ama dee makaageen bay noogu sugan waktigii kalena inay fadiilo tahay uunoo ay wax jaa-isa tahay bal rasuulka ilaahi uu kuba ammaanaya allahuma haddii dee ruux urday dhib ay uguba sugan tahay ama ruux tukanaya ama taasoo kale ama ruuxuu dhawaaqiisa looga baqanaya riyo iyo sumca inay kaba timaado marka caynkaasa waa la siraysanayaae haddii waxyaalaha laga aam yahay riyo iyo sumco cid kaleo iidihii iyo taasi aanay jirin iyada waa lala jahraya waa wax banaan kolley imaam nawina raximah اllahu tacaala tibyaankiisa iyo dee horena waynu usoo marnaan filaya qur'aankii baa inooba horeeyey taas oo kale xadiid baa wuxuu kuba yimi ruuxan qur'aanka laba jahraya waa sida nin sadaqa la jahrayo oo kale ka siraysanaya nin sadaqa siraystay ee bal kolley axwaal kala duwan bay yeelanaysaa kol jaarigu fadli bato iyo kol dee israarku fadli bato iyo taasba weeye uno rasuulka ilaahi waa kan jaarigii ay qur-aanka la jahrayeen buu kuba sheegay waana nooc fadiilo ay leeyihin iyo ammaanu kuba ammaanaya wain kuntu lam ara manaazilahu aan ahaadaba mid aan arag manaasishooda xiina nazaluu binaari maalintii markii la degay halkay degan yihiin yaanan arkin be wa minhum ashcariyinta waxaa kaa mida waa xadiidkii rasuulka ilaahay xakiimun ruux xakiim ah xikmad badan oo sifo aan kaba dhigno waa nin dee saaxibu xikma oo xikmad badan lahoo taasoo waa xikmu ku sifaynaya ayaa kaba mida dee waana geesiye idaa laqiya markuu la kulmaa alkhayla bal taa waa la yidhi waxaaba barhkoodna yidhah waxaa suurtagalaba ismi calama inuu yahay oo xakiim ka mid weeye oo nin magaciisba kaas waxaa ku jiraan ninka ninkan xakiim la yidhahyo idaa laqiya marka uu la kulmo alkhayla fardaa u qaala alcaduwa waa dagaal baa lagu jiraa ciidan buu markaas dadkiibuu kaba horeeya oo nin geesiyo taasoo kaleo markuu ciidankii laba kulmo qaala lahum wuxuu ku odhanaya ina asxaabii asxaabtay ya'muruunakum waxay idin amrayaan an tanduruu min asugtaan waa kuwana asxaabta iyagii wey waa nin geesi oo dadkii kaba horeynayo oo cadowgii haddaan idhaahno wuxuu amrayaa oo idin amrayaan asxaabtaydii inay sugtaan tanduruhumna ficilka nadaro kolley marka sidoo kale mutacadi u yahay unduruuna naqtabis min nuurikum macnaa in tandiruuna wey ama nadara fiihi iyo nadara ilayhi iyo waxyaalahaas dee macaani kale noqotaa nadara ilayhi xaggiisu dayay wey nadara fiihi uu fiirfiirsaday ama macnaa tafakara weeyaan nadarahuna manaa intadarahu weeye waana se halkan inaa sugtaan ayay amrayaano waa ninkaa adigu arrintaasoo geesinimay waxyaaluhu rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh kuma sheegaya bal horta macnahaas ayaan ku yeer joogsanaya ahaan xadaثna abu caamiri ashcari abu kuraym wa sanadkii ubaa inoogu soo noqnoqday waana reerkan fadiiladoodii jamiica عن أبي أسامة قال أبو عامر xdثنا أbو أسامة قال xdثني بريد بن عبد الله بن أبي بردة markii hore magaca inoomu dhamayneyn عن جدhi أbو brdة عن جدhi أبي بردة عن أبي موسى قال qاla رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم رasuulka ilaahi wuxuu yihi iن الأشcرiyada nimanka reer أشcر إdaa أrmalوا في الغزو mna marka duulimaad lagu jiro hadday sahaydu ka go'do oo saadkoodii iyo wixii ay wateen armalu macnaa faniya طacaamuhum weeye cuntadii ay wateen baa yaraatay ama uu go dee dadka qaar bay kaba goday nin baa waxay usii harhsan yihin iyagina waa kooxdan wada socota khasbiga un mahay awqala uu yiraahdo dacaamu ciyaalihim caruurtooda iyo xaasiskooda cuntadoodu bilmadiinati madiina jamacuu way ururiyaan maakii kaana ahaaday cindahum agtooda kuma sugnaaday fii sawbin waaxidin maro keliya isugu keenaan uma اqtasamuuhu way qeybsadaan baynahum iyagoo dhexdooda fii inaaءin waaxidin weel keliya bisawiyati si isleeg fahum mini wa ana minhum arsi ujuraybiib rasuulka ilah yihi ana iga mid yihiin oo hadyigoodii iyo dee aniguna iyaga kaba mid ahayo waase dee iyaga waxaan si ay ku dhaqmayaan iyo arrintaasi rasuulka ilaahay xaaladiisi iyo hadyigiisii ay u waafaqsan tahay ama ula mid tahay oo macnaa waxay markii hore xadiidkii hore qur'aanka inay aqriyayaan ay badsanayaan baa rasuulka ilaahi u sheegay dee qur'aan keliya uun ma yahayna de waa kaa waa culamadii waaweyneeda saxaabada abu muusa kolle iyaguna taasoo cilmigii iyo camalkiisii buu taa kuba ammaanay iminka halkana waa deeqsinimo iisaar iyo musaawaad baa rasuulka ilaahi iyaga kuba ammaanaya oo muxuu sheegay markaa jihaad laguma jiro dee dadkii waxa ay wateen hadday yaraadaan ama ay dhammaadaan waa ashcariyiintii ninbay ka go-ayaan ninbay wuxuu harhsan yihin wixii jiray ee u harhsanaayoo dhan bay meel isugu keenaan mare keliyay ku wada shubaan ama ku wada ridaan dabadeedna si isleeg waa kii inta lahaa iyo kii ay wax ka go-een iyo wixii si isleeg bay u qeybsadaan waa isaar iyo musaawasaawada adigu wixii madiine markay joogaanna haddii cuntadii reerka iyo qoysaska u taallay ay yaraato ashcariyiintu waxay hayeen oo dhan bay meel isugu keenaan sidee ninbay kaba go-dan waxba haysan nin baa wax sii haysa si loo sinaado weeye oo wax loo wada qabo ayay deeta intay meel keliya isugu keenaan ayay si isleeg u qeybsadaan markaa taasi fahum minii wa ana minhum waa fadiilo weyno markii horena cilmi iyo qur'aan aqrintii iyo jaanibkaasuu kuba ammaanay iminka halkana isaar iyo muwaasaad taas buu kuba ammaanaya dee xaaladan oo kale haddii laba sameeyana oo nooca isaarka iyo muwaasaadkaas rasuulka ilahi waa ka yihi fahum minii wa ana minhum oo ine fadliga ay leedahay iyo qiimaha ay leedahay bal karab badan iyo juud badan iyo inay iyagii dad wax wada qaban yihiin oo ay dee wa ay kolba ay helen ay wada wadaagsanayaan baa rasuulka ilahi noo sheegay allah subxana wa tacala aclam